kulankan use kudhihi xarunta madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya weliba madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti gareanka qaabiley madaxda hay-adaha ka shaqeeya waa guud ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kaasi uuse kula hadalay dardargelinta howlaha shaqo iyo ku wadaana deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmooyinka xuduur iyo bardaale sidii lanku taageeri lahayee maamul wanaagga xasilinta iyo in degmooyinkaas lagu hirgeliya mashaariic laku hormariyo arrimaha bulshada mustaf sheekh cabdulaahi agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya weliba markii kulanka ha dhammaaday la hadalay warbaahinta iyo weliba use si kooban sharaxiya baahida sheenta intii hay-ado wakhtigan iyo kula hadalan arrimaha horumarinta iyo walyaabo iyo kula kulmeena
way eed eed wasaaradda arrimaha gudaha aan ka faraxsanta intiia kuwarbixida shirka geeka ku qabsoomay magaalada dambaydhow shirkaas oo ahay ujeedadiis guud intii lanka qarayma degmooyinka xudur iyo berdaal oo qolo degaan leh runtii hay-ada oo waybanka casumni oo caalami ah oo ayna iska jiraan hay-adaha u n-ka qolooyinka oo local n g o d iyo international n g o d oo ka shaqeeyaan heer degma ayaa un weerni fursad oo wayba jartay geek intii isdhaafsadaan baahiyooyinka lamada degmo iyo isdhaafsadaan kubacda lahabandhigay dadkii oo taageero lahay hay-adaha kala duwan haddii haata dhinaca security-ga silanka taageero lahay degmada haddii haada lahayti dhinaca oo dowlad wanaaga daadejinta adeegyada iyo xasilinta barnaamijyada iyo horumarinta dhammaantii oo dhanba hay-adahana oo kala qayb galay oo ku kooyan muqdishoneen ku kooyan oo dadkaasayt markan kore hay-adoogaasayt wayba la kulamena madaxweynaha oyo oon ku warbixiyeen taageeradiiyo diyaar leeyiin degmooyinka qolayaasha deegaanka ka dhisan madaxweynaha yaase fayle handhawaay hay-adoogaasaytii caalamiga hayan oo ayna iska jiran hay-ada u n oo shalduun oo dhinyaal badanna ka taageeri doonaan degmooyinka koonfur galbeed wasaaradda arrimaha gudaha way eed eed marwalba an ka heelanta intiya degmooyinka qolayaasha deegaanka dhista iyo degmooyinka kaleedba la taageera hay-adooya qusayaana sheenta lahambandhiga qorshooyinka horumarinta oo degmooyinka oo waafaqsan qorshaha horumarinta dowladda koonfur galbeed oo wasaaradda qorsheenta hata koryeen horandajiidi runtii shirka wayba ku dhammaaday ballanqaado badan oo laka ballan qaaday waxyaabay hortabinta aan lahay degmooyinka xudur iyo berdaal oo lahka bandhiga shirkaasaytii yaa la ballan qaaday wasaarado oo qusaya daadejinta adeegyada sida wasaaradda caafimaadka waxbarashada biyaha haweenka dhammaan ay wasaaradaha kale dhammaantay iyo nabayba ballan qaadeenaha bandhigana lamadaas degma mashaariicda iyo un haayaan sanadkun iyo walaahay ka qofsoomi saas oo kale hay-adoohana qahano kala qayb gadanyoona wayba qaadeen nuuda qaadeen waana ballanqaadna sameeyen shirkun wayba daba socdo doona shirar badan oo dabagalka ee walaahay la ballan qaaday intii la fuliyo intii kaleed saas oo kale degmooyinka kale oo wasaaradda arrimaha gudaha mas-uulanka ee tahay intii deersiday adeegyada oo dowlad goboleedka koonfur galbeedna ka tirsan intii aan qareenta qareemidan oo barnaamijkan wada doonta oo lamalama degma sadesad degma insha allah hay-adoonka balmi doonta intaasay tahay shirkahay degmooyin ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya oo horey lanka dhisi golaha deegaanka iyo weliba hay-adaha caalamigiioo kuwadanaa mashaariic laku hormariya arrimaha bulshada